waxaan u malaynayaa hanti dhowraha guud ee soomaaliya dalka soomaliya nujaarka nahay wixiiso waxay soomaalidu ugu mahmahday dhidar onkood ka ceshay wax alle wuxuu ogyahayna ma jirto wuxuu ka ogyahayna ma jirto shuruuc aan jirinna wuu adeegsanayaa haddii aan dib ugu noqdo xeerka sharciga lamartu laba ee uu adeegsaday koob iyo lixdankii malaha wuxuu lowsan yahay december koob iyo lixdankii codkii loo qaaday constitutionka boqolkiiba afar iyo siddeetan inay dadka reer somaliland diideen dastoorka oo sanduuqii cadda iyo sanduuqii mudaba wixii lo odhan jiray oo maalintaas ay diideen laga bilaabo aanay dowladda soomaaliya ka mid ahayn ahayd dowladdii soomaaliya dowladdii somalilan somalilan maxmeed ahay intii ka dambaysayna uu maxamed siyaad barraba laalay sharcigaa uu sheegayo oo sharci aan jirin iyo dastoor aan jirin oo beena uu adeegsanayo marka waa nin u baahan inuu aqoontiisa dib iyo taarikhda dib ugu noqdo marka macnaa waxaad leedahay waxaan u ka hadlaya waxba kama jiraan oo waxaan xaqiiqada iyo weliba aan waaqiciga ku salaysnayn waaqiciga kuma salaysna way somaliland waa dal gooni madax bannaan gooni u taagan beedinta kale uu sheegaya waxay ahayd caddaynta inuu rahaa field officers baa ii jooga ama shaqaala ii jooga anigu ma tagay markii uu wariyuhu weydiiyey xaqiiqda marka lagu hadla ma tagta waa nin aan ku nooleyn xaqiiqda iyo jiritaanka maanta ka jira ummadda soomaali dalkii soomaaliya la odhan jiray kismaayaan u tegi karin baydhabaan u tegi karin garowwaanu iman karin waxaabu ka hadlayaa somalilan oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo distoor iyo calan leh waay laakiin waxau tilmaamayaa in uu shirkadda d b wall oo ah shirkadda somalilan heshiiska wadagaleen dekada berbera xidhiir la sameeyey oo macluumaadka ka helay dabcan sidoo kalena de boqolkiiba sagaashan ay faa'iidadeedu qaadanayso boqolkiiba tobanna ay de dib ummadda u soo gelayso taasi ma jirtaad leedahay horta heshiiska hadduu akhrii lahaa oo ay dubaay waa lagu tego haddaanu beentiisi beentiu marka horeba ku noolaan ku nooliyey hadduu heshiiska akhrii lahaa heshiisku sidaaba uma qora manuu arag waxa weeyaan waxaan jirin buu ku hadlaya wuxuunu maqlay un malaha sheekadii revenue sharingka gross revenuega ama waxaa la yidhahda dakhliga guud boqolkiiba toban baa la qaadanaya somalilan waxaa kale wax ku leedahay meesha shirkadda wax markaas sida xataa heshiiskuu qoranyay waa nin waxaan khuseyn ka hadlaya laakiin waa waa hanti dhowrihii dowladda soomaaliya dabcan waxaanu tilmaamay in xogtan uu ka helay shirkadda d b wall ay suurtagalbana tahay inuu dacwad uu sameeyo taasi ma awoodaad leedahay maana suurtagal hayn ma awoodo mana karo mana jirto hanti dhowraha guud ee somalilanna waxaa leedahay maxamuud malaha waxaa ka khaldan meesha uu xukumo waa ninkaa weli ku nool xaqiiq aan jirin oo u haysta inay soomaaliya waddan tahay keliya marka waxaan ugu jawaabo oo kale oo runtii dee nin aan xaqiiq ku hadlayn sharaa'iga iyo dowladihiina ka been abuuraya marka been abuurra wax lagaga jawaabo maleh lakiin wasiir markaynu ka nimaadno in somalilan aan weli la aqoonsan oo dee somalilan aanay weli waddan gaara noqon dabcan dee weli duniyada wadamo badan waxaa u yaqaanaa marka shuruucda caalamiga la eegaya inay tahay dee weli soomaaliya qayb ka mid a welina dee somalilan iyo soomaaliya welina may kala gurmin maanay tani hadalkeedan ahayn mid isagu dee maamul ahaan u arko inay tahay taladii iyo ujeeddadii iyo mandatekiisii malaha wuxuu u baahan yahay dhulkii soomaaliyeed ee ay baarlamaankoodu iibiyeen inuu ka hadlo koonfurta ku taallay gobolka jubbada hoose badda takaleen kuu sheegaya somalilan fikirka laydhaa lama aqoonsano wax ka jira ma jirto somalilan aqoonsigu waa process maaha wax meel taagan waxaa jira defacto iyo dejuro somalilan defacto haysataa meel madax bannaan oo jirta oo xaqiiqa buu adduunka ula dhaqmaa heshiisana kii ugu horreeyey somalilan gasha maaha dowlado waaweyn ba la gashay dowladaha super powerka caalamka qaar la gashay tan uu isagu ka tirsan yahay soomaaliya lafteeda la gasho waxa uu kaga xadgudub kaga hor imanaya jabuuti acor heshiiskii labada madaxweyne jabuuti ku wada saxeexeen ee ahaa inaan la siyaasanin waxa horumarkaa taa lafteedu ka hor imanaya marka heshiisyo badan bay gasho isagu somalilan meeluu awood ugu leeyahay sharciyana ma jirto inuu maxkamad tago marka waxaad leedahay wax field officers iyo weliba cid u joogta halkan oo xogtan iyo weliba macluumaadkan ku salaynaya doodiisa siinaysaan oo dadku ka warhaysaan ka xukumad ahaan ma jirto ma jirto haddaan la ognahay aan xabsigay gelayaan